waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xasan aad aa umahadsan tahay sidaa sheegtay tartan dhanka kubadda koleyda oo haweenku marka rasiya ay ciyaarayaan oo maamul goboleedyada dalka markaa udhexeeya oo ilaa iyo lix markaasi kooxood ayaa waxa uu si rasmiya uga furmay garoonka kubadda koleyda lagu ciyaaro ee miro awaare kaasoo iminka maalmo ka hor un lagu sameeyey dayactir aada markaa u eersaneeya waxaana tartankani oo markaasi ay isugu yimaadeen gabdho markaa ka kala yimid maamulada dalku marka uu yahay mid marka loo eego duliga magaalada garowe markaasi wax weyn markaa ka bedelay oo isdhexgal iyo iyo sidoo kale farxad markaasi magaalada taageerayaasha qaarkood marka ay muujinayeen si rasmiya ayaa waxa markaa loo daafuray maalintii shalay ahayd oo markaasi ay ciyaareen ilaa iyo afar markaasi kooxood oo laba markaasi qeyb ka karatirsan group a iyo group b waxaana tartanka marka loo eego groupka markaa ku wada jira saddexda koox kalaa kooxda puntland koox markaa ku ciyaareysa magaca bilan iyo sidoo kale galmudug iyadoo sidoo kale groupka labaad markaa d loo qeybiyey iyana saddex kooxood oo markaa kala ah gobolka banaadir kooxda hirshabeelle iyo sidoo kale kooxda jubbaland ciyaartii ugu horeysay dhanka furitaanka tartanka waxay markaa dhex martay kooxaha gabdhaha puntland iyo sidoo kale kooxda bilan iyadoo ciyaartaasina ay guusha markaasi ay ku raacday soddon iyo sideed iyo sideed iyo toban gabdhaha ku ciyaaraya magaca puntland halka labaad ilaa iyo xalay markaa soo gaarayna uu dhex maray kooxaha markaasi gobolada banaadir iyo sidoo kale hirshabelle ciyaartaasoo ahayd mid runtii aada u xiiso badnayd oo labada markaa dhanba ay si aada marka ay iyagu usoo bandhigeen ciyaaro farsamo ay ku dheehan tahay oo si dirqiya hal jeest iyo personal ama danka kale soddon iyo saddex iyo soddon ay guusha ku dhacday gabdhaha ku ciyaarayay magaca gobolka banaadir iyadoo ciyaarta ay ahayd mid runtii ka kulul midii markaa ka horeysay maadaama aada laisugu dhawaa dhanka recordka tartanka hay-ad markaasi maxaliya oo tii saliibada ayaa markaa soo agaasisay iyadoo sida mas-uuliyiintooda marka ay sheegeen dhanka maalgelinta tartanka markaa u s a ay markaasi gacan weyne ka geysanaysay madax fara badan oo marka dhanka dumarka u badan ayaa tartanka kasoo qayb galay marka loo eego furitaankiisii waxaa jira qurbo joog iyagoo ka kala yimid dalalka markaasi caalamka gaar ahaan dalka maraykanka iyo dalal kale oo iyagu ka qayb galaya kasta kale marka loo eego ha noqoto ciyaartooy halkaa ka timid iyo sidoo kale madax kala gedisan gabdhihii hore markaa ciyaaraha kubadda koleyga caanka ugu ahaa oo usoo xaadiray inay markaa tartankan ay yimaadaan oo daawadaan oo sidoo kale qabanqaabadana qaarkood markaas iyagu qayb markaasi ka qaadanaya marka tartanku si rasmi ayuu marka bilowday madax fara badan oo markaa labada dhinan dumar iyo rag ayaa kasoo qayb galay xildhibaanada marka sanadka dalka maraykanka gobol markaa ka tirsan iyada xildhibaanka ilhaan cumar ayaa sidoo kale gobdo ahayd shaygeedii oo halkaasi furitaanka iyadoo ahayd hadalkii ugu dambeeyey markaa qaadatay oo furitaanka iyadoo halkaa tartanka ka furtay oo aada markaa umuujisay inay ku faraxsan tahay in tartan dhanka kubadda koleyga oo haweenku marka ay ku ciyaarayaan maamul goboleedyada ay nasiib u yeelato in ay goobjoog markaa u noqoto furitaankiisii waa gartay cabdicasiiso marka dabcan tartankanu muran la-aan ma ahayn waxaad moodaa culummada soomaalidu inay dhaliilo usoo jeediyeen maxay taha dhaliilsha ay usoo jeediyeen maxayse dheheen dabcan cumawdiinta soomaaliyeed ka hor maalintii markaa tartanka uu furmayey ayaa warbaahinta markaasi qaarkood aada markaa usoo xidhanaysay gudoomiyaha cumawdiinta soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaana ahaa ninka ugu horeeyey ama wadaadka ugu horeeyey tartanka markaa ka hadlay ka hor maalin markaa furitaankiisii sidoo kale halkaaynu markaa ku sugannahay culimaaddin markaa qaarkood ayaa masaajida iyagu markaa sidoo kale ka hadlay waxaana markaas iyagu daliishanayaan in ay markaa tartankan dhanka kubadda koleyga gaar ahaan sheekh bashiir waxa uu sheegay tartanka inuu marka uu yahay markaa mamnuuc gabdho markaasi inay ciyaaraan isagoo sidoo kale marka hadalkiisa ku diray in haddii gabdho keliya marka si gaara iyagoo ay u ciyaarayaan oo gabdho keliya marka ay daawanayaan ay diinta islaamka markaa ugashahay sida markaa saxdaa laakiin in markaa dumar ay soo ciyaaraan oo markaa rag ay daawadayaal markaa u noqdaan ay daawadaan ayaa marka uu ridiyey oo marka uu sheegay inay tahay mid qalad ah oo diinta markaa islaamka aanu ku banaanayn taasi sida markaasi rasmiga isbedel ay ku keentay marka loo eego iyadoo horey qorshaha sida qabanqaabiyaasha tartanku ay ii sheegeen bay ahayd in marka gabar aan hagoobnay marka aanay ciyaari karin haddana taasi waxoogaa waxay markaa keentay isbedel marka loo eego dhanka maamulka tartanka marka hagaasinaya inay sameeyaan marka loo eego aad ayay markaa u yareyd tirada ragga ee garoonka markaa ku jirtay shalay u daawasho sitay in ciyaarta daawadayaasha badan dumar ay u badnaayeen marka loo eego daawadayaashii sidoo kale gabdhuhu marka markaasi tuurtaha iyo sidoo kale iyo fanaadaha markaa loogu talagalay sidoo kale xijaad ama qamaar markaasi madaxa iyagu ay ku agoogtaan ay markaa ku ciyaariyeen oo gacmaha iyo keliya iyo igu jira hore ayaa markaa banaanaa dabcan arrintaas waxoogaa saamadeeda ay ku yeelatay laakiin marka loo eego haddana tartanka waa uu qabsoomay waana markaa la furay maamulada tartanka markaas maamulka markaa magaalada garowe waxay markaa sheegeen inaanay markaasi macquul ahayn in laga hadlo tartan kubadda koleyga oo gabdhaha halkan loogu qabanayo iyagoo soo diriishaday in magaalada muqdisho tartamo dhaga kubadda koleyga gabdhuhu ay ciyaaraan ay ka dhacayeen sanadihiiba ugu dambeeyo xitaa ay jiraan kooxo heerar kala gedisan leh oo magaalada muqdisho iminka markaa ka dheela horyaalo oo dumar markaa leh marka waxay sheegeen in tani markaasi aanay u arkaynin wax markaa weyn gaar ahaan gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdullaahi faraweyne oo hadlay waxa uu sheegay in puntland haddii arrinta la siyaasineeyo ay markaa garanayso isagoo sheegay sida ammaankooda markaa loo sugto aanayna markaa dhigdala ku siinaynin in tartanka markaa ay habluhu ay ciyaaraan oo sida loogu talagalay tartanka markaa u furmo mar uu ka hadlayay xafladii markaasi furitaanka shalay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali